faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado baladweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
habeen wanaagsan halkan waa raadiyo cadaada waxaad ku soo dhowaataan warka habeen qodobada caawa warka habeen aad ku maqli doontaanna waxaa ugu dooroon hogaamiyaha guud ee halusunno oo sheegay inuu ka tanasulay gebi ahaanba siyaasadda galmudug hogaamiyayaasha maamulka ee halusunna oo maxaabiis ahaan toban sano kadib isku dhiibay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya maamulka puntland oo sheegtay in loo xoog sheegtay culummada halusunna waljameeca kadib dagaal ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud faahfaahinno dheeraada oo kasoo baxaya dagaal culus oo puntland iyo somalilan ku dhex maray deegaanka tukaraq ee gobolka sool in ka badan afartan askari oo ka tirsan ciidamada ahlusunna oo loo dhaadhiciyo xabsiga dhexe ee magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud siyaasiyiinta ka aragtida duwan dowladda oo dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey inay dembiyo dagaal tahay dagaalka lagu qaaday xaruntii enji ee magaalada dhuusamareeb maamulka jubbaland oo sheegtay inay cawaaqib xumo kala kulmi doonto ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay geysay gobolka gedo intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeen ugu doorka roon balse iminkii ahaat
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaalka waraadhiha cadaad waxaad maqashay waxay ahaayeen qodobada ugu door ka roon warkeena habeen waa habeennimo sabdiya axad ayaa soo galaysa labaatan iyo sagaalka februaayo laba kun labaatan caawa waxaa si wada jira warka idinkuga aqrinaya anigu ah filsan muuse yuusuf filsan degan iyo weliba saabiriin xasan maxamed gudoomiyaha guud ee ahlusunna ayaa sheegay inuu ka tanaasulay gebi ahaanba siyaasadda galmudug hogaamiyaha guud ee ahlusunna macalin maxamuud sheekh xasan faarax ayaa ku dhawaaqay inuu guud ahaanba ka tanaasulay siyaasadda maamulka galmudug waxa uu sheegay in aysan aqbali doonin in dad shacab ah ay ku dhintaan dagaallo mar kale ka dhaca magaalooyinka galmudug ee ahlusunna gacanta ku haysay waxa uu sheegay in ciidankii iyo hubka ay ku wareejiyeen taliyaha guutada toban iyo shanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai waalmursaliin sayidinaa muxammadin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd waxaan jeclahay inaan hal kelimo meeshaan ka soo jeediyo marka ugu horraysa ummaddii soomaaliyeed ahlu sunna waljamaaca iyo qolooyin kaleeto oo aan markaa iyagu ahlu sunna nisbadeeda magaceeda sheegan mid kastoo ay ahaayeenba oo meeshaan dagaalku ku qabsaday dhibaatada xoog lihi ku dhacday habad iska socotaahi ay meel dheer uga wada daba tagtay wax dhintay iyo wax dhaawacaba yeeshay dadweynihii oo la kulmay qax iyo dhulkoodii oo ay ka baxeen waxaan u soo jeedinayaa tacsiya kaamil ah oo aan leeyahay wixii masiibada ahayd oo idinku dhacday waa idinka tacsiyeynaynaa waxaan leenahay acdama allaahu ajrakum ilaahay ajrigiinna ha weyneeyo wa axsana casaa'akum sabarkiinnana allaha wanaajiyo wakafara limaytikum wixii idinka dhintayna ilaahay ha u naxariisto waa la wada xanuunsanaynaa runtii annaguna haddaan nahay ahlusunna waljamaaca xaqiiqda markii la yidhaahdo urur siyaasi ah ma ahan ahlusunna waljamaaca ma ahan dad adduunyo doon ah ma ahan dad madaxtinimo doon iyo meel kaleeto doonaya ma ahan waa dad caqiidada islaamka iyo ummadda caalamka oo kulligood aan la kala soocin ciidanka milatariga soomaaliya gaar ahaan guutada tobaniyo shanaad oo u badan ciidankii ahlusunna ee la qarameeyey ayaa la wareegay ammaanka madaxda u sarraysa ahlusunna ee kale ah macalin maxamuud sheekh shaakir ashcari iyo saadiq sheekh yuusuf direed hogaamiyaasha maamulka ahlusunna ayaa maxaabiis ahaan toban sano kadib iskugu dhiibay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya xasan axmed maxamed aynoo faahfaahay hogaamiyaasha ahlusunna macalin maxamed sheekh xasan maxamed shaakar cali xasan ayaa isku dhiibay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyadoo kusoo dhammaaday dagaalkii ka socday magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolka galgaduud xaruntii inji ay ahayd halka ay deganaayeen hogaanka ahlusunna islamarkaasna uusha dagaalkan xoogan uu ka dhacay ayaa aroortii hore saaka gacanta u gashay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada gobolkani galgaduud ahna caasimada maamulka galmudug hogaanka ahlusunna ayaa iyagoo badqaba laga soo saaray xarunta waxaana hadda ay ku sugan yihiin oo ay joogaan guri madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo ku yaala magaalada dhuusamareeb wararkaan ka helayno xafiiska dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegayaan in loo daabuli doono magaalada caasimada ee muqdisho hogaamiyaasha la sunna balse la walaadiyo ku dhow xafiiska axmed cabdikaari qoorqoor madaxweynaha galmudug wuxuu warbaahinta u sheegay in dhibitaankooda loo dhigi doono hab kale oo ah inay nabadda qaateen si loo dejiyo taageerayaashooda ku sugan magaalada dhuusamareeb ee gobolkani galgaduud sheekh shaakir cali xasan oo ka mid a hogaanka sare ee la sunna ayaa isku dhiibay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna ka hadlay xaaladda galmudug gaar ahaan dagaalka ugu dambeeyay ee saacdii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ugu horreyntii sheekh shaakir waxau sheegay in amnigooda tii magaalada mas-uuliyiinta hubkooda iyo agaadidkooda ay ku wareejiyeen dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan genaraal mascuud maxamed warsame oo ah taliyaha guutaa shay tobnaad ee qaybta kow labaatanaad kaasoo horey watasana hogaanka sare ururka la sunna ee dhuusamareeb ku sugnaa madaxii hore ee xukuumadda galmudug imankana ahaa madaxweynaha galmudug garabka la sunnaay sidoo kale waxau sheegay inay u tanaasulaan shacabka si loo soo afjaro dhibaatooyinka adag ee ka jira deegaanada galmudug si gaara magaalada dhuusamareeb oo afaraatanka sac lasoo dhaafay wajahaysa dagaal u dhexeeya ciidamada milatariga soomaaliya iyo sidoo kale ciidamo kala taabacsan dowladda federaalka iyo ciidanka ahlu sunna dagaalkaas oo intiisa badan ka socday xarunta inji oo ay ku sugan yihiin dhammaan hogaamiyaasha ahlu sunna waxaan halkaan ka sheegaynaa oon ka caddaynaynaa dhibaatooyinkii ka dhacay caasimadan inaan go'aansannay inaan soo afjarno oo dadka shacabka aan u turno oo aan ilaalinno taas daraaddeed ayaan waxaan u samaynay tanaasul aan u samaynay aan u tanaasulnay shacabkeenna markii aan aragnay in dhib badanu soo wajahan yahay oo wixii dhacay weliba ka sii badan ayaan waxaan samaynay tanaasul aan u samaynay marka bulshadeenna waa jecelnahay waxaana uga soo shaqaynay xagga amniga la dagaalanka argagixisada iyo dhan walbaba haddana horena dowladda federaalka soomaaliya amniga caasimadda waa ugu dhiibnay haddeerna waxaan leenahay amnigii galmudug oo dhan dowladda federaalka soomaaliya waxaa laga rabaa inay ilaalisaa laga rabaa inay iyadu u samaysa ciidankii galmudug waa laga rabaa in la ilaaliyo ummadda shacabka laga ilaaliyo argagixisadaa la rabaa mas-uuliyaddaas waxaan rabnaa dawladdu mar labaad inay qaado ayaan rabnaa waxa weeye ma rabna annaku in mar dambe wax dhiba iyo wax shidaah ay nagu soo gaaraan yacni masalanba barabagaando iyo wax kaleeto mas-uuliyaddaas dawladda ayaan ku ognahay ayada ayaan u dhiibnay kabacdina waxa weeye ayadaa waxaa la rabaa inay sii habayso oo sii hagaajida ayadaa laga rabaa waxa waaye tanaasulkaas waxaan u muujinay shacabkeenna sharafta leh qiimaha badan leh daraaddiis baan u samaynay oo aan u tanaasulnay oo aan ilaalinay oo wax dhiba aanaan la rabinin wax maadaama dhib badan aan ka soo marnay maadaama mas-uuliyiintii haddana ahlusunna waljamaaca mas-uuliyiintii galmudug madaxii xukuumadda galmudug aan ahay waxa weeye galmudug oo dhanna waxaan u soo jeedinayaa muwaafaqo iyo iyo midnimo ayaan u soo jeedinahayaa runtii waxaa ka mid ah waxyaabaha aan haddeertaan ku heshiinay mas-uul ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya genaraal mas-uud in uu matelanba la wareego ciidankii halkan joogay inuu la wareego kabacdina mas-uuliyadda amniga dadka mas-uuliyiinta oo joogo mashaa'ikhda ah culimaauddiinka uu mas-uul ka yahay oo ilaalinahayo wixii ay u baahdaan oo masalanba xagga ama amniga ha noqoto ama xagga masalanba ha noqoto fulinta ay fulinahayaan waxay dadka u fuli jireenoo wacyigelin ha noqoto iyo darsi akrin iyo tawciye wax walba in ay arrinkaasi ay noqoto aysan u balaloobin hadda kadib shabaab maadaaba aad ay ula dagaalameen aysan u balaloobin wax dhibah aysan u balaloobin taasna asagaa damaanad qaaday annakuna waxaan nidhi adigoo dowladdii wakiilka ah haddaad damaano qaada waa ku kalsoonaha ayaan nidhi wabilahi towfiiq jenaraal mascuud maxamed wasame waa taliyaha guutada shan iyo tobnaad qaybta kow iyo labaatanaad oo hadda gacanta ku hayay macalin maxamed sheekh xasan sheekh shaakir cabdirasaaq maxamed cali ashcari saadiq sheekh yuusuf direed oo sacdii lasoo dhaafay isku dhiba ayaa u mahadceliyaala sunna sida ay mas-uuliyiintan u wareejiyey isaguna tilmaamay inay qaadeen tillaabo muhiim ah oo loo baahnaa xaaladda magaalada dhuusamareeb ee gobolkan galgaduud ayaa maanta ah mid degan kadib markii saacdii lasoo dhaafay ay martigelisay dagaal xoogan oo u dhexeeyey dowladda federaalk soomaaliya ciidamo taabacsan oo isugu jira boliis nabadsuud haramcad iyo ciidamo kale oo gaashaan leeraa iyo ciidankii lasuna dagaalkaas oo intaas badan ku socday xaruntii inji ay ku sugnaayeen hogaamiyaasha lasuna dhinaca kale warar aan helaynay waxay sheegayaan in haatan uu socdo daallo ay wadaan saraakiisha ciidamada oo la doonaya in lagu kalansiiyo hogaanka ilasunna iyo madaxweynaha galmudug garabka dowladda federaalk soomaaliya ay taageersan tahay ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug axmed cabdikaari qoorqoor galmudug oo muddo ku jirtay istijid siyaasadeed iyo mid amni ayaa yeelatay weji kale oo dagaal iyadoo siyaabo kala duwan looga falceliyey haysada ka soo cosboonaatay maamulka galmudug maamulka puntland ayaa sheegay in loo xoog sheegtay culimaa udiinka ahlusunna wal jameeca kadib dagaalkii ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud warkan waxaa inoo sii dhammaystiraya cismaan axmed maxamed maamulka puntland ayaa ku tilmaamay nasiib darro weyn dagaalkii ciidanka dowladda soomaaliya ay ku qaadeen xarumaha ururka ahlusunna ee degmooyinka goloaal iyo dhuusamareeb dagaalkaas ayaa waxaa ku dhintay dad badan oo isugu jira shacab iyo askartii labada dhinac dagaalamaysay wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka puntland maxamed cabdiraxmaan dhammancad ayaa sheegay in puntland ay ka xun tahay waxa ka dhaca magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud waxa uu sheegay in dowladda dhexe ee soomaaliya ay dagaal kula jirto nidaamka federaalka ee dalka uu qaatay islamarkaana puntland aysan aqbali doonin iyadoo sidaas tahay haddana caqabadihii horey u jiray waxa uga daray waxa weeye maantay hogaanka joogaahi isagu wuxuuba la yimid inuu u dagaalamo in dalka uu noqdo meel dal meel dhexe laga xukumo oo central government ama unitary waxa la yidhaha uu yeesho oo laga guuro hanaankii federaalka ahayd oo lasoo baabi'iyo oo hay-adihii iyo dowladihii xubnaha ka ahaa ee soo dhismay meesha laga saaro waxaana markhaanti ugu filan wixii jubbaland ka dhacay oo aynu u wada joognay waxaa markhaanti ugu filay wixii galmudug ka dhacay oo xaaladeeda aynu ogeyn wixii ka taagnaa oo faragelinta lagu sameynayay intay la ekayd oo haatan tii ugu dambaysay xoog loo sheeganayay in hay-adihii meesha ka dhisnaa oo run ahaantii aan ka xunnahay oo muddada dheer argixisada la dagaalamayay oo hubiyey in goboladaas ay noqdaan gobollo nabad ah oo dadkeedu nabad ku seexdaan in loo adeegsado xoog iyo xabad oo weliba ciidankii loo tababaray inuu la diriro argixisada ayaga lagu leenay in ciidankii loo tababaray inuu argixisada la diriro oo dalka ka saaro amnigii sugo oo iyadoo laga duulayayo maxaa layidhaha waxaa layidhaha security architecture iyo dhaqaalihii keesha caalamka ku bixinaysay iyo tababaradii la sameynayay in ciidankii loo daabulo gedo si maamulka jubbaland lagula dagaalamo meesha looga saaro run ahaanti waa nasiib daro taas ayaana keenaysa oo runtii wax yaroo laga soo qaatee in puntland maanta tiraahdo war dalku waxbaa ka khaldane aynu dib isugu soo noqono tashano dabadeedna markaas
arrinta galmudug saddex dowlad gobo saddex madaxweyne ayaa la doortay qalalaasi siyaasadeed oo muddo soo jiitamaya ayaa ka jiray faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dagaal culus oo puntland iyo somalilan ku dhex maray deegaanka tukaraqa gobolka sool maamulka somalilan iyo puntland ayaa madaafiic cantir ahaan la garanaynin waxay saacadihii lasoo dhaafay isku weydaarsadeen deegaanka tukara gobolka sool dadka deegaanka ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in madaafiicda ay socotay sidoo kalena maqleen rasaas goosgoosa ay labada dhinac isku weydaarsanayeen waxaa la sheegay madaafiicda in ay isweydaarsanayeen somalilan iyo puntland in ay geysato khasaare kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyada iyo sidoo kale dadka rayidka colaada ka taagan deegaanka tukaraq ayaa waxa ay muuqataa in ay weli laga gaarin natiijo saxa iyadoo baaqiyo nabadeed ay soo saarayaan kadib weli waxaana taagan xiisad dagaal oo u dhexaysa labada maamul siyaasiyiinta ka aragtida duwan dowladda ayaa dowladda federaalka soomaaliya ku eedeeyey inay dembiye dagaal tahay dagaalka lagu qaaday xaruntii enji ee magaalada dhuusamareeb warkan waxay noo sii dhammaystirayaa xasan axmed maxamed siyaasiga cabdiraxmaan cabdishukuur warsame oo ka hadla dagaalka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya sabno ku dhex maray xarunta inji magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay dhibaato xoog leh ay ku hayso dadka ku nool deegaanada galmudug si gaar magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug qoraallo uu siyaasigan uu dhigay bartiisa facebook ayaa wuxuu ku sheegay in shalay dowladda federaalk soomaaliya ay dhuusamareeb ay ka dejiso hubka iyo ciidanka gaashaan ee lagu talagalay in al-shabaab laga saaro marka ay weerar kusoo qaadaan hoteelada ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho sidoo kale waxauu tilmaamay amarka lagu weeraray hogaanka hila sunna ay si wadajira u bixiyeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kiire iyo taliyaha hay-adda nabadsuguda sirdoonka qaranka faad yaasiin xaaji daahir ugu dambeynta wacararka uu ku dhifteen dowladda federaalk soomaaliya iyo dadkii kasoo horjeeday al sunna ay ku faraxsan yihiin xasuuqa loo geystay dhallinyaradii sanadaha badan deegaankaasi ee ka hortaagneed dagaalamayaasha al-shabaab siduu hadalka u dhigay fariin kooban oo facebook uu ku qoray ayay u qoreen sida tan waxaa ila xoogaal ii xaqiijiyeen in shalay galab dowladda federaalk soomaaliya dhuusamareeb ay ka dejiso hubka iyo ciidanka gaashaan ay lahaayeen ee lagu talagalay in al-shabaab laga saaro hoteelada ay qabsadaan waa hub derbiyada dulaliya looguna talagalay in meesha lagu ridaa aanay suntiisa cidna ku noolaan wuxuu gubayaa qofkii uu gaaro ama uu ku agdhaco hubkaas iyo wiilashii ciidanka gaashaan ee lagu talagala dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab amarkiisa waxaa si wadaajira u go'aamiyey madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha hay-adda nabadiskuda waa in la ogaado in xasuuqii shalay ka dhacay dhuusamareeb uu yahay dembi dagaal oo laga galay dadka ku nool magaalada dhuusamareeb iyo guud ahaan galmudug dowladda federaalk soomaaliya iyo dadkii kasoo horjeeda al-sunna waxay ku faraxsan yihiin xasuuqa loo geystay dhallinyaradii sanadaha badan deegaankaasi ka hortaagna dagaalamayaasha al-shabaab iyo xaqiraada lagula kacay hogaanka al-sunna dowladda federaalk soomaaliya iyadoo weli heli karta waddo waanwaan iyo waa hadal ay dagaal iyo colaad ka doorbiday waa waddo ay saddex sano ee lasoo dhaafay ay ku taagneed dowladda federaalk soomaaliya ee hogaamiyaha uu ka yahay maxamed cabdulaahi farmaajo hogaanka al-sunna maalinta ay tabartahayeen waa ay tala diideen waxaase su-aasha ay tahay inta kale maanta weli tamarta hayse ma haleli doonaan talo ay xasuuq iyo xaqiraada kusoo foolga leh iskaga badbaadiyaan dhinaca kale xildhibaanka tusaaxubnaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo lagu magacaabay xildhibaan mahad salaad islamarkaasna kasoo horjeeda siyaasi ahaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa isna ka hadlay dagaalka shalay ilaa xalay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo al-sunna ku dhex marayay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug qoraal uu soo dhigay bartiisa facebook ayuu ku sheegay xildhibaan mahad salaad in laga baaqsan karay dhibaatada iyo dhiigga ka daatay dhiigga ku daatay magaalada dhuusamareeb ee galmudug xildhibaanka sidoo kale wuxuu ku baaqay dadka reer galmudug in loo tiro colaada sheegana laga aabulaya villa soomaaliya oo dowladda federaalk soomaaliya ka dambayso intay dhimatay allaa naxariistay inta dhaawactana alla u boogadhayo dhibaato laga baaqsan karay ayay ahayd dhiigga dhallinyaradeenna sidaas bahalnimada ah loogu daadiyo nasiib barre dad ayaa u arkay in magac iyo masab ku gaarayaan daadinta dhiigga walaalahooda waxaan aaminsanayn beenta iyo ballanqadyada aana jirin ee nabadii nolol laakiin mar aan dheerayn ayay dowladda federaalk soomaaliya miraheeda ay goro doontaa culammada waxaan leenahay dalkiina dadkiina ayaa usoo shaqaysaan waxaa saddexaadna amaal ayaa idinkaga haynaa ilaahay agtiina ajir ayaad uga helaysaan waxaa lagu gaari doonaa maalin adinku agarbi doontoon in aad dad badan aad xasuuqdaan waxaa mar labaad ku celinaynaa in dadka reer galmudug loogu taro colaada laga soo abaabulaya villa soomaaliya dadka walaalaha aan waxba galabsan islamarkaasna aanad qabiil lagu dilayo magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud dowladda federaalk soomaaliya ayaa la sheegay inay colaad ka abuurtay gobolka mudug oo ay dowladdu ciidamo geynayso warkan waxaa inoo sii dhammaystirayaa cawil ciise indhacadde siyaasiyiinta iyo waxgaradka deegaanada puntland ayaa walaac xoogan ka muujiyey erayada xanaftale ee kasoo baxaya dhanka puntland iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa dowladdu ay doonayso inay ciidamo ay ku geyso gobolka mudug siiba xarunta magaalada u ah gobolkaas ee gaalkacyo oo labada maamul ay daris ku yihiin xildhibaan hore daahir cabdulqaadir muuse daahir ciire ayaa waxa uu sheegay in walaac xoogan ay ka qabaan dowladda federaalku markan ay ku howlan tahay inay colaad ka abuurto gobolka mudug islamarkaana ay iska horkeento maamulada puntland iyo galmudug oo sida uu sheegay ilaa sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii sida uu sheegay laba kun iyo lix iyo toban ku howlanaa sidii nabadgelyo gobolkaasi looga yegleeli lahaa islamarkaana xal looga heli lahaa colaadaha u dhexeeya dhinacyada maleeshiya beeleedka ee wadadaga gobolkaasi ciidanka sida gaarka u tababaran ee booliiska ee la geynayo magaalada galkacyo iyo sidoo kale hadalada xanaafta leh ee kasoo yeeray dhanka puntland ayuu sheegay inay yihiin kuwa markaani horseedi kara in nabadda galkacyo ay meesha ka baxdo dowladda federaalkana waxa uu ku tilmaamay mid markaani ku howlan oo kaliya sidii maamul goboleedyada deegaanadooda ay colaad uga abuuri lahayd si ay u hesho waqti ay muddo kororsi ku samaysato xiisado colaadeed oo la abuuro iyo sidoo kale khilaaf siyaasadeed oo la xoojiyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe markaani ka dhexeeya waxa uu ku tilmaamay kuwa sii xoojinaya qorshaha dowladda federaalka siiba madaxda sare ay leeyihiin ee ku aadan in muddo kororsi ay sameeyaan islamarkaana dib un ay usii dhigaan doorashada la filayo inay dalka ka qabsoonto sanadka laba kun labaatan iyo kowda waxauna sheegay in arrintaasi ay tahay mid nasiib darraa shacabka galkacyana waxa uu tilmaamay in markan ay ku walwalsan yihiin sida uu tilmaamay nabadgelyadooda gacanta laga saaro
waa kuwii alalayaa saamayn oo waxay wadaani waa qalalaaso inay dadkaan nabadda ku wada degan oo ganacsigu ka dhexeeyo issocod ka dhexeeyo aan aan dhibaatada iyo borobaleenka qabin inay fidno ka dhex abuuraan ayay ciidankii u geynayaan laakiin meel gaari mayso dadkaasu waa dad is yaqaana dhibaatadooda yaqaana sidii looga hortegi yaqaan wax halka keeni kara kuwaa unbaa ku tashilmaya iyagu oo taariikhdu qoraysa mustaqbalkan lagala xisaabtami doono ayadoo shaarkii federaalka huwan oo daladaas sidata ayay waxay diyaar u tahay ama ay samaysay qaybo kale ay hadda kusii sinbaysaa oo doonaysaa inay sido ka huriso dhammaan maamulada dalka maamulada dalka waa ognahay hirshabeelle waa ognahay galmudug waa ognahay jubbaland hadda hadda intaas ciidama geysay iyadoo fadqaaladeeda iyo howlaheeda wadataa haddi gaalkacyona waxay ciidan u geysaa waa fadqaalaha fadqaalalo laakiin fadqaalo meel ka tegi mayse dadka soomaaliyeed ma fadqaalo uma baahna waxay u baahan yihiin wanaag iyo talo wanaagsan iyo iyo wada socod marka kulley meesha ay leeyihiin rag baan keenaynaa ciidan baan keenaynaa hadda ciidan kalaa jooga wixii ka dhaxana mas-uuliyaddeeda ayagaa qaadanaya puntland ayaa waxa ay sheegtay inay diyaarisay ciidan loogu magac daray shabeel islamarkaana ka tirsan ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee puntland kuwaasoo la geynayo magaalada galkacyo si ay uga hortagaan qorshe dowladdu ay doonayso inay ciidamo ay ku geyso gobolka midooga siiba magaalada galkacyo horey waxaa magaaladaasi ugu sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa xooga dalka soomaaliyeed oo bariga gobolka mudug muddooyinkii dambeba ka waday dadaalla nabadeed iyo sidoo kale ciidan isku dhafa oo labada maamul ay samaysteen waxaana lagu tilmaamay in markan qorshaha dowladda uu yahay mid muujinaya in ay ka dhabaynayso inay ciidamo ay geyso magaalada galkacyo si ay halkaasi uga abuurto dhaqdhaqaaqyo dowladda taageersan dadka arrintani kasoo horjeedaana waxa ay tusaale usoo qaadanayaan go'doomintii dowladdu ay kusoo rogtay jubbaland iyo ciidamadii la geeyey magaalooyin baled xaawo ay ka mid tahay xiisad halka ka abuurantay in tan galkacyana laga cabsi qabo in ay marto wadadii jubbaland islamarkaana la iska horkeeno shacabka labada maamul ee waa puntland iyo sidoo kale galmudug ee dega gobolkaasi maamulka jubbaland ayaa sheegay in cawaaqib xumo kala kulmi doonto ciidamada ay dowladda federaalk soomaaliya geynayso gobolka gedo cabdilmajiid cabaas aadan aynoo faahfaahayo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee jubbaland injineer cabdi xuseen sheekh maxamed ayaa waxa uu xilligan ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda gobolka gedo oo ay faragelin qaaban ku hayso dowladda soomaaliya wasiirka ayaa xusay in dowladda soomaaliya xilligan ay qorshaynayso in ciidamo horle ay geyso qaybo ka mid ah gobolka gedo isagoo sheegay in ay gogol leedahay in ay dagaal ka horiso deegaanada gobolka gedo iskana hor keenta dadka deegaanadaasi wada dega wasiirka ayaa ugu dambayntii ka dhawaajiyey in xilligan aan loo dulqaadin karin nidaamka keligii taliska ee ay dowladda soomaaliya xilligan dalka ku hogaaminayso ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya aysan diyaar u ahayn in la wada hadlo deegaanada qaar ka mida luuq iyo dooloba ay aada u keentay dhowrkii beri ee lasoo dhaafay iyaga laftooduna ay sheegeenba arrinkaas oo ah dee arrin dhiiladii hore mid kale lagu daray sii noqonaya marka xagga dowlad goboleedka jubbaland madaxdii dhinaca baled xaawo qaybtii ay ka joogeen bay weli joogaan oo ay ku sugayeen iyaga iyo ciidamadii wax agshinana ma aynan qaadin waxayna ku xidhan tahay madaxda jubbaland in ay go-aan qaataan oo ay galaan marka taana waxaa la diidan yahay inuu dhiigga dadka walaalaha uu uu daato haddiise ay dowladda federaalku garan weydo dee khasar bay ku noqonaysaa in iska horrimaad uu dhaco oo ay hadda saanad cusub iyo ciidamo cusub iyo dagaal horle ay wado taasi way bacaddahay oo marka waxaan leeyahay xaaladdu weli waa cakaran tahay gobolka gado waxaa dhaama in ciidamadii bannaanka looga saaro oo ay ku noqdaan goobihii ay ka imaadeen waxaa dhaama in loo daayo maamulka oo sharciga waddanka lagu dhaqmo waxaan dhaaminba ma jiro waa meeshii ugu dambaysay sabab ay u keeneenna ma jiro sharciga ooma waxaynayo international communitygii ugu baaqayana ma aynan dhegaysanin waxaan xabad ahayna ay taqaanaba ma jiro wax badan bay isku daray wax badan bay baaq jeedisay wax badan bay war-saxaafada jeedisay taleefanno beesha caalamka soomaaliya cid walba dhagahay fur ka gashadeen cidna ma doonayaan inay dhegaysaan nin meeli u cad baa layidhi meeli ka madow dowladda federaalka waxaan xabadahayna u cad ma jiro waa gudku weeshan weye waxa ay dowladdu qoriga ku raadinayso muxuu yahay waa arrin aada u fiican inaad weydiiso dowladdu waxay raadinaysaa dowladdii hore ee soomaaliya ka burburtay dowlad centraala xoog leh ciidan leh amarkoodu madaxtooyada ilaa tuuladu ay isku xidhan tahay ayay rabtaa wax kaloo ay rabta ma jiro federaalna ma rabto waynay ka soo horjeedaa waddanka inay xoog ku qabsato oo ciidamo ku qabsato oo sharci oo dhan ay baar marto oo dowlad dictator ay noqoto ayay rabtaa oo military ah hadalka wasiirka ayaa waxa uu imaanayaa xilli dowladda soomaaliya ay awali farigelin qaawan ka wado adeegano ka tirsan gobolka gado intaas waxaa ku dhan warkii habeenayd kala socoteen raadiyo wacdaado warka waxaa si wada jira in kula socodsiinaysay anigoo ah saabriin xasan maxamed saabriin sagaal iyo weliba filsan muuse yuusuf warka waxaa soo saaray xasan axmed maxamed xasan khasaaro intaan ku kulmi doono warkan warka xiga sidaas iyo nabadgelyo